wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington oo uu caawa mar kale marti noogu yahay hal abuure abwaan maxamed ciise oo ah maamulaha xarunta hiddasoor ee ku taalla magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka maxamed waa ka sokow in uu xarunta hiddaha iyo dhaqanka ee ku taalla magaalada minneabolis uu madax ka yahay waxaa u dheer in uu yahay hal abuure sugaan fara badan curiyey oo qaar ka mid a toddobaadkii hore ku dhagaysateen barnaamijkan caweyska washington caawana waxau inoo hayaa dhowr hees oo kale oo uu isagu sameeyey oo uu ka sheekaynayo waxyaabihii ku dhaliyey samayntooda waa caawa iyo caweyska washington soo dhawow mar kale waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a toddobaadkii hore qayb yar oo ka mid a heesaha aad samaysay iyo suugaantaada qiimaha leh ayay dhegeystayaasha ku xiran barnaamijkan caweyska washington iyo guud ahaan v o e da dhegeysteen toddobaadkan waa markii labaad aan isku soo noqonayno oo aan rabo dhegeystayaasha in ay si weyn uga dhargaan heesaha aad samaysay si ay wax badan uga ogaadaan maxamed ciise waa qof ceenkee ah marka bal aan dib ugu noqde maxamed ciise bal dadka isu sheeg qof maa tahay runtii maxamed ciise waa shaksi soomaaliyeed ku nool magaalada minneabolis gobolka minnesota runtii waa shaksi ay soomaalinimada ama ku weyn tahay dadnimada jiritaanka ummadda soomaaliyeed ay ku weyn tahay una taagan mar kasto kana mid ah gobolka aan ku nool nahay dadka runtii u dhaqdhaqaaqa ummadda soomaaliyeed
waxaanad madax ka tahay xarunta hiddasoor ee ku taalla magaalada minneabolis yes xarunta ama hay-adda dhaqanka iyo hiddaha soomaaliyeed ee hiddasoor
haddaad bal iyadana isdul taagto hiddasoor maxay qabataa
runtii hiddasoor horta sida haddaa ku sheegay waxay jirsatay saddex sano waxay qabataa maadaama dalkan uu naga weyn yahay ama soomaali ahaan intii timid hadda ay naga badan yihiin dadyoogaan u nimid runtii sidaan dhaqankeenna inta aan gaarsiin karno ilmaha halkan ku dhashay siday yacni u maintain garey lahaayeen af soomaaligooda hiddahooda valuegooda intaasaan qabanaa meel kastoo soomaali joogto cirifyada minnesora ama hadday noqon lahayd steedyada kuwa nagu dhegan kuwa deris la ah jira soomaali magaalooyin deris la ah soomaali degan marka waa u tagnaa oo maaragtay runtii si ay uga nabad galaan dadka ay u tageen ama u arkaan dadkan inay dad jira yihiin dad dal leh dad hiddo leh dad dhaqan leh inay yihiin inaan tusano dadyogeela nurin taas ayaan shaqadeena u tahay sida toddobaadkii hore barnaamijkan dhegeystayaasha ay ku maqleen fanaaniin codkooda aada loo jecel yahay oo dhallin yar ayaad heeso u samaysa oo qaaday bal goormaad dhinaca suugaantana iyo adiga aada isa soo dhex gasheen horta aniga waa qori jiray badanaa notboogan watay waa iska qori jiray adiga ilaa waxaan bilaabay two thousand sevenkii aan bilaabay marka waxay ahayd two thousand sevenkii maraan wataan ku sheegay hooyo aan doonay oon ka doona nairobi diyaaraddii halkaa iga qaaday waxay martay addis ababa addis ababa hargeysa hargeysa kadib nairobi aan ka degnay marka tan hooyo iyo mid waxaa jirta hargeysa oo ida laftigeeda aan runtii muddo dalka ida igu dambeysay aan transit wax yar aan ku noqday dhul soomaaliyeed ayaa waxaan maaragtay iyada lafteeda igu soo dhacday erayo ereydaasna waa qoray laakiin hadda waxaa la qaaday two thousand seventeenkii aa la qaaday marka tan hooyana two thousand eighteenki aa la qaaday two thousand eighteenk labadaba two thousand eighteenki aa la qaadaa umaleyna mise nineteenk sida aan filayo collective waa arki kartaa taas marka waxay ahayd hargeysa cajiib cajiib marka waxaan rabaa toddobaadkii hore waxaan barnaamijkan kusoo qaadanay dhowr hees oo aad ka bilowday hooyo aad ka bilowday xaaska aad ku xijisay abaayo kula dhalatay aad ku xijisay marka bal toddobaadkan waxaan rabaa weli maxaafaddii baan ku dhex jiraynaa misaan ka baxaynaa aniga caruurta aan dhalay waxaa saddex ka mid ah waa hablo marka ayaga laftigooda waan maaragtay u sameeyey maadaama aan hooyo xaas walaashay haddana waxaan isiri bal hablahaagana raacso ya ha ka tegin haye exactly maxaad markaa u samaysay gabdhahaaga
waxaan u sameeyey hees la dhaho hodan cabdiraxmaan akaato waa salaamaya hodan cabdiraxmaan dheere heesta magaceeda waa hablaha hiiraan ya marka waxaa ugu magac daray hablaha hiiraan si dareenka loola qaybsado markasta waxaan ku fikiraan ku iri si dadka kale dareenka ula qaybsadaan soo maha waa sida inta badan abwaanada ay ku fikiraan iyo halabuurada in marka ay hees samaynayaan in qof kasta oo dareenkaasoo kala qaba inuu iska dhex arko waa kaa si wanaagsan baad samaysay marka sidee u dhacaysaa heestaasi inkastoo adiga aadan qaadin oo eryada aad leedahay laxanka uu kulley abwaan kala sameeyey laakiin laxanka laxanka waxaa sameeyey khaalid kamil waa salaamaya asigana haye sidee u dhacaysay heesta
hablaha hiiraan hanti weeyaan aan cidna kala helin hidiya dhaqan diinta lagu habay dhammaan hablahoo idil haddii goob la wada keeno hablaha hiiraan baa quruxda u horeeya rabbi igu u siiyey hufnaaniya sharaf hal adeegnimo hablaha hiiraan baa horyaal ahoo looga haray karti habeen dhalad iyo ruux hooda lehbaa calafkiisa ku hagaajo hablaha hiiraan boqol halaad baa la siistaa marka adigu luuqda luuqda iskuma degdid
maya dee de waxaan runtii ereyada waxaa u diray saaxiibkay khaalid kamil khaalid kamil a soo laxameeyey marka hodan ay ku loqo
hablaha hiiraan hanti weeyaan aan cod kalaynin hida iyo dhaqan diinta lagu abay diinta lagu abay diinta lagu abay diinta lagu abay hablaha hiiraan hanti weeyaan aan cod kalaynin hida iyo dhaqan diinta lagu abay diinta lagu abay diinta lagu abay diinta lagu abay dhammaan hablaho idil haddii goob la wada keeno hablaha hiiraanba quruxda u horeeya rabbi diba u siiyey dhammaan hablaho idil haddii goob la wada keeno hablaha hiiraanta quruxda u horeeya rabbi diba u siiyey hufnan iyo sharaf halladaynimo hablaha hiiraan baa horyaaluwa looga hadhay dannimo looga hadhay dannimo
taasaad kusoo xirtay heesihii dhinaca qoyska amaba eh, xaasada reerka aan aan aan aan qoyskaaga soo dhaafin ee hooyo ka soo bilowday aad gabdhahaaga ku xirtay marka afar hees bay leeyihiin een, qoyskaaga sax markaad ka baxday kadib dhinacee aadde Eh, waxaan aaday eh, wataan kuu sheegay eh, waxaa jirtay mar aan in yar taransitku hargeysa oo adis ababa hargeysa nairobi ku socday Eh, runtii erey aan ka qoraa jirtay magaalada Eh, wadanka dhanna muddo ay igu dambeysay waxaan eed meesha igu horeysay stop aan ku sameeyo intaanan dalka ku noqonin in yaraana joogay oo diyaaraddaas ku socotay nairobi in yaraa ka degtay illinois soo kortay maraykankana ka tagtay diyaaraddaas oo addis ababa martay marka marka magaalada intaan joogay iyada laftigeeda erey igu soo dhacaa jiray marka saas ay taas
micnihii marka magaaladaad ula dan lahayd ah waad ka heshay magaalada siday siday udhis ya siday u dhisantay eh, runtii eh, maaragtay markaas nalalka iyo dusha sare markaan ka maqribnimaa ka degnay marka runtii magaalo aada u qurux badanay ahayd ya markaad gudaha ugu degtayna ma degin ba ta- diyaaradda un baan ku jirnay dad ba- in yaraa ka degtay dadna way soo kareen kadibna waxaan aaday nairobi saas ah taransidaad ahayd taransida ah probi marka weli ma dhex tagtay een, magaalada hargeysa may weli ma tegin weli ma tegin malaha malaha heestaasna way soo socotaa marka middan aad magaalada dusheeda markaad ka aragtay aad samaysay maxay leedahay horta waa waa si aan gadaal u saxo intaba waa hal mar intaan hargeysa dusha ka arkay kadibna aan tagnay tarasidku ah kadibna aan ka tegay laakiin eh, sidaad sheegtoo kale insha allahu eh, mar un waan tegi doonaa laakiin weli ma tegin heestan waxay leedahay eh, habeen anigoo diyaarad hawada sare ila marayso iftiinka nalalka hoose hilaaca nuurka baxaya markaa kabtankii heebshay hargeysuu iigu sheegay alla ileh waa ka helay hareeraha buuraha qurxoon ba xarsaafyahayga dheer humaagii aan arkaayo horteedii baa la keenay hargeysun buu aheeday allele waa ka helay haybadda nabad iyo ammaanka habeen iyo maalin wacan halkaa doontaba marayso allele waan hubaa hargeysa in loo hagar baxay aqoonta heerkeeda sare hidaha dhaqanka diinta halkay suugaanta tiile maxaa hal abuura caana allahu naxariista hadraawi ugu horeeyo iyo hobolo caana joogaan sidaas aheed yaa qaaday iidana
waxaa qaaday ilyaraa qaaday ilyaraa qaaday
habeen anigoo diyaarad hawada sare ila marayso iftiinka nalalka hoose kilaca nuurkii baxayay hargeysun bay ahayde alleyleh waan ka helay habeen anigoo diyaarad hawada sare ila marayso iftiinka nalalka hoose kilaca nuurkii baxayay hargeysun bay ahayde alleyleh waan ka helay hareeraha buraa qurxoon waxar saafaheeda dheer humaagii aan arkaayo hortaydii baa la keeno hargeysun bay ahayde alleyleh waan ka helay hareeraha buraa qurxoon waxar saafaheeda dheer humaagii aan arkaayo hortaydii baa la keeno hargeysun bay ahayde alleyleh waan ka helay hibada nabadiyo ammaanka habeeniyo maalin wacan halkaa doontaba marayso alleyleh waan hubaa hargeysa in loo helo cibada nabadiyo ammaanka habeeniyo maalin wacan halkaa doontaba marayso alleyleh waan hubaa hargeysa in loo helo aqoonta heerkeeda sare hidaha dhaqankeena diinta hoygii suugaanta taalay maxaa hal abuura caana hadraawina ugu horeeyo iyo hubulna caana jooga aqoonta heerkeeda sare hidaha dhaqankeena diinta hoygii suugaanta taalay maxaa hal abuura caana hadraawina ugu horeeyo iyo hubulna caana jooga waa halkee marka marka heesaha aad samaysay marka la isku daro dhammaantood imisay dhan yihiin maxamed
ilaa adiga afartan meelahaasi gaaraya laakiin waxay u badan yihiin horta qaar waxaa jirta hadda badanaan aniga markaan qoraayo kuwo sidaan oo kale iga soo go-ayo xaafadda iyo ku saabsaneed ma ogiya badankooda dadka ayagaa soo codsada badanaan waxay u badan yihiin aroosyo aada u samaysaa iyo iyo- iyo ha aroos iyo hadda matalan eh, tusaale yaraan kusoo qaadana hadda hoda cabdiraxmaan oo kale eh, waxay qaaday dhowr heesood ruti marka heestaan ma ahan eh, hablaha ma ahan heeso badanaa jirtay oo qaaday oo ilaa iyo lix gaarayo ma fahamtay? marka waxaa jirta hadda dalmar oo kale eh, saaxiibtay salaamaya asigana eh, ilaa iyo iyo ilaa laba aroos waa ku ogahay Eh, saddex kamida kooxoo ka qayb qaatay aan waxayse u sameeyey Eh, mid madaxweynihii eh, madaxweynaha soomaaliya maruu yimid minneapolis aa lagu soo dhaweeyey oo la dhaho hees la dhaho eh, ha ka harin tareenka marka wuu ka mid ahaa waxaa jirtay eh, hees kale oo loogu talagalay eh, fundraising loogu sameynaya biibaxadii eh, beledweyne oo isaga ka qayb in laba kamid ah marka markaan sidaas ugu geey nimcaan toddoba xabo hadda maaragtay qaar badan waxaayaa jirta nimcaan oo toddoba xaban hore u qaaday xodon lixdaas oo kale markii la isugu geeyo iyo inta kale ee ka qaadeen sida bajish oo kale hadda b k oo kale yurubgey oo kale yurubgey saddex saddex maray qaatay riseyga areyadan sameeyey marka markii la isku geeyo marka ilaa afartan waay ya marka heesahaagan hadda midaasaad sheegtay iidlayaraa qaada marka ma ma mid waliba ood samaysay kolleyba dareen gaaray kuu leedahay middaa kuugu dareen middaa kuugu dareen badan marka laga soo tago midda hooyo tan qoyska markaan kasoo baxno kuwooda kale
waxaa jirta mid soomaalinimaana deeqda la dhaho mid taas aada maaragta u jeclahay runtii heestaas runtii waxay ka hadlaysaa soomaalinimadeena dalkeena dhulkeena sida ukala yani qoqobka siduu noogu dhacay dhibaatooyinka socda sida maaragtay naloo hageerdaamaynayo sidaan dhagool uga nahay ama aan uga nahay caam ama dad aan arkeynin yani hageerdaamada lagu wado godka lagu wado in dalkan marmaran waxaan ku fikiraa in dalkan gacanta uu ka baxdo sida laysku haysto yani maanta waa aragtay social mediahii meel kasta camera lala taagan yahay meedadkiyaa lasoo sawiraa dagaaladayaa lasoo sawiraa marka waxaa isiriba ummaddan isla dhalatay isku af ah isku diin ah isku dadnimo ah isku isir ah haddana isaha haysata haddana markii gebigood laisku daraba labada shabeelle iyo banaadir ka badan marka waxaa is iri wadanka ama qoom kala qaataaba ana amaan yani qoomkii sida kale ilaahay yani awoodiisu way badan taho halaag kale ama nagu socdaa is iri mogta laakiin mar haddan waxaan ku fikiray ha ka quusanin raxmadda ilaahay laa taqnaduu biraxmat illah marka ereyaan ka sameeyey oo runtii dhahayso inaan ka quusanin mara rabna dalkeena inaan gidaab garayno intaan awoodno oo inaan maaragtay hayno wadankaas teeda kale in dadna sacrifice ay u sameeyaan wadankaas waa muhiim oo maaragtay inta soo hartay insha allah ee wadankaasi ay ay maarata ku raaxaysata dow ilaahay idmo marka ereyaan ka sameeya jirta taas waxaan iri heestaas waxay ka hadlaysaa horta kowdii hore soomaalidu karaamada isirkeena afkeena uu kow ka yahay muuqa kore iyo diinta kulli aan isaga mid nahay intaan ka baxayno dhibaatada soomaalinimaana kaafisa intaan ka baxayno colaadaha soomaalinima kaa badan kun iyo kow jeer soomaalinimaana deeqda ereyada saasay ahayd cajiib aad baad mahadsantaa marka marka toddobaadkan heestead jeclaan lahayd maxamed inaan kusoo xirno barnaamijka oo dhegeystayaasha aad is leedahay way ku caweyn karaan caawa
heesta hadda ugu dambeysay ee soomaalinimada ka hadlaysa taasaan jeclaan lahaa runtii soomaalinimaana deeqda oon ku wacyigelinayna ummadda soomaaliyeed meel alla meeshay joogaan eroole iyo caruurba haween iyo iyo iyo iyo iyo dhalinyaro dhakhtar iyo siyaasi qof kastoo muada soomaaliyeed aan ku dhiirigelinayo runtii in dalkaasi farakuhayn uu ubaahan yahay caqli uu ubaahan yahay maskax uu ubaahan yahay qof walbana waxaan dhihi lahaa oo soomaaliya runtii dalkaas walaalayaalow faraha aan ku hayno waxaan jeclaan lahaa inaa kusoo gabagabayso heestaan ay qaadaan nimcaan cabdiraxmaan iyo saabir ama asigana aan salaamayo oo tiimka hidsoor ka soo baxay ah marka heestaas inaan caawa kusoo gabagabeyn insha allah aad baad mahadsantaha maxamed ciise waa kuu mahad celinayaa insha allah toddobaadka dambe iyo qayb kale oo aad noo soo xusho haddii lahayd ma ayaan dhegeystayaasha nala wadaagin adaan
karaamadahay sirkeenna afkeenu uu kuu ka yahay muuqa koriyo diinta kulli aan iskaga mid nahay intaan ka baxayno dhibaatada
guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaa ku soo koobaya haddii dhegayse aad jeceshahay in barnaamijka caweyska washington aad ka qayb gasho ama aad u hayso talo iyo fikir ku saabsan barnaamijkan caweyska washington waxaad mar kasta nagala soo xiriiri kartaa ciwaankeenna oo ah somali at v o a news dot com intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aad la idmo waa caashe ibraahim aadan oo idin le sidaasi nabadgelyo intaan ka baxayno dhibaatada soomaalinimana kaafisa intaan ka baxayno colaadaha soomaalinimana